waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali hawsha doorashada way wanaagsan tahay dhowr howlood oo doorashaan soo marnay tii hore waxayd guddoonadii baarlamaanka golaha sare iyo golaha shacabka kuwaas way soo gabagaboobeen haatan waxaan ku jiraa waa doorashada madaxweynaha maanta waa bisha kowdeedii sideedeeda ayaan ku talagalnay inay madaxweyne doorano berrita waxaan bilaabaynaa khudbadihii murashaxiinta afar iyo labaatanka ah u taagan madaxweyne ay ay soo jeedinayeen saddex cisho ayay wadi laba cishona barbarationka kaleanu geli doorashada waxaa la geli doonaa haddii ee baydmo bisha sideedeeda waa gartay waa mahadsantaha waxaa jiray muran yaroo ku aadan shalay dhacayoo la filayo musharaxiintu inay ka hor hadlaan telefishinada arrintaasu maxay ku saabsanayd
waxa weeye arrin annaguna waa waa arrin ku cusub soomaalida oo aan doonayna inaan bilowno annaga keena in fact inay dadku maqlaan madaxweyneyaasha saddex jeer inay maqlaan baan damacnay marka u horeysa shalay bay ahayd waxaan ugu talagalnay in su-aale la weydiiyo in fact debate may ahayn la debate garanayo sidaan adduunka ku naqaano su-aalo caadiyaa la weydiinayay dalkeeni sidaas u yahay maxay kula tahay in la maqlaan doonaynay oo life lagu maqlo studio studio audience may joogin dad kaloo su-aalo kala weydiinaya may jirin su-aalun baa nin loo dhiibayo weydiinaya talabaad aan ugu talagalnay waxa ahayd inay keenaan clip shan shan daqiiqa oo ay dadka la hadlayaan ay kala hadlayaan waxa ay u taagan yihiin iyo waxay doonayaan in lagu doorto sida ay u arkaan dhibaatada dalka haysatay haysatay afar iyo laba shan iyo labaatankii ina soo dhaa sanadadina soo dhaafay iyo waxay doonayaan inay dalka ku samata bixiyaan taasina inay keenaan oo ay telefishin telefishinka nationalka geliyaan oo si freea lacag la-aana loogu loogu sii daayo ta saddexaadna waata biri bilaabmaysa inay baarlamaanka la hadlan oo life lagu soo daayo now tii shalay unfortunately way noo suurageli weyday life baa la waayey waxaana naga xumaaday internetka oo ilaa habeen hore sagaalkii galabnimo marka laga bilaabo ilaa iyo sagaalkii aroornimo xumaa sagaalkii aroornimona waxaa soo dhacay in yar oo aada iyo aada u daciifa oo aan qaadi karin in live television waxaan ogaanay markaa east africa o dhan inu cabelku ka xumaa fiber fiber fiber opt fiber ka xumaa sidaasay noogu suurageli weyday lakiin wax weyn ma ahayn really waa gartay inay soo baxaan dhowr iyo labaatan musharax logisticaly markay noqoto habeenka doorashada dhib inteed la-eg baad ka maraysaan maxaa inii diyaarsan ma hay-ado doorashooyinka khuburo ku ah baa ini ka caawinaya nidaamkaasay u maraysaan cid waliba waa diyaar weeyaan waa soomaaliya sanadkan waxa weeyaan ama du ama dhay siday af ingiriisiga yidhahdaan waxaa noo diyaarsan hay-adaha nationka halkan jooga annaga oo mid a anti corruption group la yidhaah securityga soomaalida iyo securityga adduunyada kale international community-ga united nationska dadka ka jooga a u african unionka dadka ka jooga everybody wadankan joogaa diyaar wuxuu yahay inay inay inay doorasho qabsanto soo dhutinay waan soo dhutinay wakti dheer bay naga qaadatay waxaan doonaynaa markaa in aan dooran karno madaxweyne bisha sideedeeda maalintaasaa loogu talagalay sideedda aroornimaanu tegi ilaa qiiq ka soo baxo meesha remember marka la dooranayo boogta waxaa la sugaa ilaa qiiq ka soo baxaya aqalka ilaa qiiq soo baxa waa fadhiyaynaa de waan waan waan isku waan isku dayaynaa oo mana mana mana arkayaan wax wax challenges oo aan aan laga laga tabaabushaysan securityna we do our best waa gartay tan musuqaad sheegtay sidee uga hortegaysaan ama ula dagaalami kartaan in lacag la kala bedesho lacag la kala qaato taasi waa adagtaa soo ma maya maya musuq maan sheegina qolo committee baa la sameeyey usluub wanaagga iyo integrity-ga la yidhaahdo committegaasi waxay isku dayayaan inay wax waliba transparent ahaadaan meesha musuqu musuqu meel walba waa jiraayey laakiin de innaga fadeexad weyn bay noogu hayaa waxaan waxaan ku talagelaynaa waxaan isku daynaaba maaha waxaan naga go-an in qofka muxuu ahaa xildhibaankii isagoo nadiifa yimaado meesha isagoo madaxiisa ku haya oo goosa cidda u vootaynu yimaado nabadgelyo ku yimaado murashaxiintu nabadgelyo ku yimaadaan qof walba meeshiisa u fadhiisto qof walla voodkiisa dhiibto siday uu dhiibanayaa sacadaana ay ahaato in loo jeedo waxa uu qabanayo qofkaasi markuu calaamadaynayo calaamadda laakiin aan la arkaynin of course calaamaddu waa waa private weeyaan waa wax isaga u gaara weeyaan laakiin waxa kale oo dhan indhaha la isku wada hayaa adduunkao dhan baa haya kamerooyinkaoo dhan baan meelo loo gelinaynaa markaa de wa waan isku daynaa eeg wadan wadan waxaan nahay failed state baan nahay maaragta fragile xataa waan dhaafno aada iyo aad baan hooseynaa saasoo tahay haddana waxaan doonaynaa inaan xabaasha ka soo baxno aan bal hadda istooranno oo aan adduunka u sheegno inaan istooran karayno waan isku dayaynaa in waxba samayno si aan madaxweyne usoo baxo tan u dambaysa adoo aada u mahadsan saddexda maalmoodoo soo socda bay xildhibaanadu hortegi doonaan baarlamaanka xildhibaan baa tahay marka laga reebo inaad guddiga doorashada qabanqaabiyaashooda madax u tahay maxaad ka filaysaan musharaxiintaasu inay inii sheegaan mase kula tahay in hadalkaas ay ka horjeediyaan xildhibaanadu ay codkooda saameyn ku yeelan doonto mise xildhibaanadu intooda badan go-aankoodu horey u gaareen baad isleedahay ninkay u codayn lahaayeen ama gabadhii wallaahi waxaad garan kartaa waxaad garan kartaa campaigna dhacay wakti dheer bay dadka soo jiitamayeen soo joogeen dadka wax u sheegeen nidaamka qabiiladina waa iska jiraa xataa wadanadeena hore oo maraykiina iyo australia iyo america meelahaas maalinta ugu dambaysa qof waliba waa waa waa garan waa garansan yahay inta badan cidda u gooteynayo laakiin haddana kolley iyo kolleyba waxoogaa codka ugu dambeeyaa bedelo hadalka ugu dambeeyaa bedelaa way way jiri kartaa way jiri kartaa laakiin de waa maalinta ugu dambeysay oo waxa weeyaan maalinta codka ay dhiibtaan oo saddex maalmood ah laba maalmood dabadeed codkaa la ridayaa waxaan is leeyahay by now im imika laga yaabo qof waliba inuu inuu madaxa cid ku hayo dad bed dad la bedeli karana waa jiraan oo ma maanta dadka waxaa kasoo dhacay dhibaatooyinkaa kasoo dhacay qabiiladii wixii way socon weyday qof waliba wuxuu isleeyahay talow sidee aan usamaata bixinaa waddankan ba dad fara badan isleeyihin ta labaad waxa weeye dadka maanta soo galay baarlamaanka waxaa u badan diaspora dibadda dad ka yimid dhalinyar baa u badan wada cadhaysan oo oo ka xishoonaysa inay xataa yidhahdaan soomaali baan nahay dhibaatadu halka ay marayso marka waxaan u malaynayaa nimanka hadalkoodu kolley iyo kolleyba waa saameyn wuu ku yeelanaya intay leeg tahay unbaynaan garan karin
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali